dadkan isxilqaamay ee degan xaafadda buundaweyn ayaa ku guulaystay in ilaa xad xaafadooda ay biyaha ka saaraan biyahaasi oo ah kuwii ka haray fatahaddii dhowaan ku dhufatay magaalada baladweyne axmed shariif xasan oo ka mid ah dadka degan xaafadda filter ayaa waxa uu sheegay in isxilqaamidooda ay timid kadib markii ay waayeen maamul ama hay-ad ka jawaabta biyaha faraha badan ee dhex fadhiya xaafadooda haddii ummaddii soo noqdeen ilaa hadda annaga waa guryihii waa ku soo noqon la'nahay hadda waxaa ii bannaanaatay laba qol labadii qol ii bannaanaatay ciddii dhammay waa isku soo hal meelaan wada degnay gurigayga dhexdiisa hadda waxaa ku jiro lix qol oo biyihii ku jiraan hadda haddaan la bixinin bil laba bilood kalena waa ku jiraayna hadda waxaan soo deenaan soo qaadanay nafta iyo matoorada lacagtaan ku bixin wayna deena hadda ku bixin waynaa ilaa hadda toddoba boqolaan soo maro haynaa aan ku bixinay oo dhulkii lagu jeexay ilaa beerta calisaan aan ku joogo haynaa ummaddii ayadaaba loo gargaarayo maxaabay kuga bixiyaan masaiiba ayaga hadda gargaar la siinaayo raashin iyo waxa macaawina la siinaayo dhinaca filter waa ka baxeen dhinaca ay ku jiraan waa beerihii iyo waxay ku jiraan suuqii dabageed iyo iyo guryo inta ku jiriyo guriguryaha maba awoodaan inay bixiyaan laanna marka u yarta laba kun saddex kun oo doolar waa hartaa in meesha lagu bixiyo ilaa labaatan beri soddon beri inay matoorada ku bixiyaan xaaji cali cabdi fiidow oo ka mid ah dadka degan xaafadda ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn oo dhinaca caafimaadka ay ka qabaan biyaha midabkooda isbedelay ee xaafadda iyo suuqa kudaarta ku haray markii markay nagu bateen cabashadii dadka oo biyihii ay ridkii noo fadhiyaan oo suuqii ay degeen oy madoobaad noqdeen oo wax bixinaa la arag xaafadda odayaasheedii iyo dhallinyaradeedii iyo haweenkeydii waa la isxilqaamay waxaa la yidhi bal icdu islaam ahoonna kaalmaydoo noo soo gurmatay inaan helno iyo in kaleeto bal annaga oo aan bilaawno intii tabarteenna aan la rafanno waxaan keennay lix matooraan keennay ilaa maxuu ahaay xooggooda ilaa shalay galabtiyay bilowdeen hadda maantay waa shaqeey hayaan biyihii waa yaraadeen alxamdulilahi shukr rabbilcaalamiin maxuu ahay hal kilomitir oo isweeray biyaha ku jiraan kor marka hadda waxaa moodaa in waxoogaa ka soo dego hayaan waxaan sugaynaa marka oon rabnaa in wixii islaam ahoo noo gargaaraho maxuu naga kaalmaynaya anaga awood ma lihin xaafadaan nahay oo haddana biyihii iyo masiibadii waxay ku dhaceen meel laga shaqaystaa ayna jirin annaga waa bilawnay marka waxaan rabnaa wixii islaam oo noo kaalmaynaya inay noo soo gurmaadaan nala arkaan ay biyaha naga bixiyaan guddoomiyaha xaafadda buundaweyn maxamed cabdulle shaati ayaa waxa uu sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin dhaqaale ahaan awoodda dadka xaafadda degan dadka waxaan la qabnay biyobaxdii soo baxday hadda waxaa noo dheer haddaan xaafadnahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda siddeed motoor baan saarnay lix maalmoodaan wadnaa haddana in hal maalin la taabto lama moodo dadkiina meeshuu waa ku noolaawaana way soo noqonayaan inay magaalo yimaadaan ay rabaan biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badanaa ka dhalanaysa sidaa awgeed annagoo ah maamulkai xaafadda oon waxbana hayn ayaan isilqaannay matooradaasaan ka aruurinay dad muxuu ahaa wax sadaqaysanaya oo iskood isku hilqaamay matooradii waa saarnay shidaal ma hayno lacag loo macnaha ummaddii la siiyo meesha lagu haya lama hayo maamulka meesha ka jira oo gobolka ka jirana hadda iyo degmadaba aniga ma aaminsanin hadda maamul annaga loo shaqaynaya inay yihiin ma aaminsani sababtoo ah dhibaatadan biyobaxadii iyo tahaddan la haysta intaba wayna maqlayaan darisna waana mana noo imaan waxaan marka ka codsanaynaa bulshada ku nool beledweyne in ay naga kaalmeeyaan biyahaas meesha ku jira dadka wax sadaqaystay oo xoolaha keenay oo ummadda siinaya inay arkaan dhibaatadan taala xaafadda ayadoon biyihii ka qaxin oo biyihii ku jirta haddana biyihii sidii ugu sii jiraan dhibaatadaasaa xaafadda taalla ayagana iyo qolada wax maamulaysaana waxay noo arkaan meel aan waxba ka jirin war haddaad muxuu ahaa aad shaki ka qabtaan imaada oo arka dhibaatada meesha ka jirta magaalada beledweyne waxaa jira xaafado aanu weli dadku ku soo laaban kadib burbur baaxad leh oo soo gaaray guryaha dadku ay deganaayeen iyo waddooyinkii ay dadku isticmaalayeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne